kor u qaadidda tallaal qaadashada ee dadweynaha gaar ahaan dadka nugul sida waayeelka sida ugu wanaagsanee looga badbaadi karo covid nneteen meel kastoo aad ka joogtid soomaaliya waa in qof kasta oo da'diisa ay ka weyn tahay siddeed iyo toban sanno uu tago goobaha caafimaadka ee ugu dhow suu isku tallaalo tallaal kasta wuxuu naga caawinayaa inaan nafteenna iyo qoyskiinnaba ka ilaalinno covid nneteen sidoo kale tallaalku wuxuu noqonayaa mid cudurka inaga ilaaliya si aan u samayno waxa aan jecelnahay iyo in aan nolosha mar kale si dhaqsi ah caadi ugu soo laabato haddii aad ka weyn tahay da'da lixdan jir ama aad leedahay xaalado kale oo caafimaad darro ah waxaa halis weyn ugu jirtaa in cudurka covid nneteen uu kugu noqdo mid culus ama aad u dhimato qaadashada tallaalka wuxuu kuu noqonayaa ka hortag dhammaan tallaalada waa la tijaabiyey waxaana ansixiyey wasaaradda caafimaadka inta badan tallaalada waxaa aad uga baahnaan doontaa laba kuuro si aad u heshid difaaca ugu fiican tallaalku wuxuu sidoo kale kaa caawin doonaa inuu kaa ilaaliyo noocyada cusub ee caabuqa ee soo cusboonaada nooc walba oo ka mid ah tallaalka covid nneteen waa qaadan kartaa waana isku wada mid xitaa haddii uu horey kugu dhacay covid nneteen raac tallada ay bixiso wasaaradda caafimaadka soomaaliya tallaal naftaada iyo kuwa aad jeceshahay oo da'doodu ay ka weyn tahay siddeed iyo toban sanno gaar ahaan waayeelka haddii aad wax su'aalaha qabtid fadlan weydii xarunta iyo shaqaalaha caafimaadka ee kugu dhow fariintan waxaa idiin soo gaarsiisay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya